madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida etoobiya mustafe maxamed cumar cajar ayaa sheegay in maamulkiisa uu soo dhoweynayo maalgashiga ay ganacsatada soomaalidu ku sameynayaan deegaanka cajar waxa uu waraysi gaara uu v o eda siiyey ku sheegay in maamulkiisu aanay khuseynin shir magaalada adisababo uga socday soomaali kala duwan waxaana uu madaxweyne mustafe magaalada hargeysa ugu waramay wariyahayaga barkhad maxamuud kaariye
qof kastoo danaynaya inuu maalgashado oo soomaali ah oo ka soo jeeda somalilan xor buu yahay inuu yimaado nooca doona ha noqota isagay tabartiisa ku xidhan tahay maalgashiguna isaad loo socotaba waa wax demand drivena oo haddii aan baahimeeshi oolin qofkii maalgashi ma keeni karo marka waxaa laga yaabaa waxyaala yarar oo teknolojiyooyin cusub ah oon lacag badan iyo kabtaal badan u baahnayn inuu qofku ra'yiga iyo fikir keeni karo waxaana laga yaaba meelaha qaarkoodna waxaa laga yaabaa in dhaqaalaha uu la imanayo uu dhaqaale baaxad weyn yahay oo xagga hotel industry oo kale warshadaha oo kale agroprocessing ka mid tahay inay maarata suuq ballaaran meesha ay leedahay baan u qabaa marka cid la xadidayo oo laleeyahay intaasoo kaabtaal haddii aad haysan ma imanaysid intaasoo dhaqaalaha ma jirto cid walba waa iman kartaa wayna maalgashan kartaa waxaadna rabnaa dadku inay dhaqaalo xora meesha suuq xora noqoto oo la isdhex galo
arinta aqoonsiga ama bixinta ruqsadaha ganacsiga caqabad ku haan jira dadka sida adiguna hadalkaagii maanta aad ku sheegtay in la fududeeyo arrimahaasi inteen leeg baa diyaar u tihiin qofka aan garanayn ama meel kusoo hagaaga aan garanayna tilmaantaad siinaysa dadaalkaa kusoo hagaaga xafiis qaabilsan baa jirta arrintaas koley directionka guud ee la haystaan waxa weye in investmentiga la dhiirigeliyo investmentiga dadka walaalaha anaga soomaalida uu ka sii muhiimsan yahayba kuwa kale ee investmentiga kale ee shisheeyaha ka imanaya sababtoo ah isdhexgal bulsho oo ballaaran iyo dhaqan oo kale ayuu soo kordhinaya dadka markay isdhexgalan way isguursanayaan walaalnimadaa sii xoogaysanaysa xidid baa la noqonaya marka faa'iidooyin ka ballaaranba dhaqaanaha ayay leedahay arrintaas marka xafiisyadaas directionno iyo siyaasada ku shaqeeyaan baa jira waana u fududaynaynaa haddii aan la yidhaha haddii caqabad joojina hadda ka hor hadda waxaan jecelnahay inaan incentives weliba u abuurno iyo maarata dhiirigelino markanu dhabaadno xaaladda deegaanka gudaheeda waxaa jira shirar dad ka mida soomaalida deegaanku ay ku abaabulayeen magaalada adis ababa dareen ayana jira mar haddaad xoriyatulqowliyo lasoo qaado in dadku madax bannaan yihiin dadka deegaanku mararka qaar ama baraha bulshada kuxidhiidhaha noqoto ama meelkaa noqoto dareenno kasoo noqonaya nidaamka ama maamulkaagu wax wado ama dhaliilayaa jira arrimahaas idinkusoo aragtaa
arrintan la xidhiidha shirarka annagu maanta waxaanu nahay dad ilaa sideed milyan lagu qiyaaso oo soomaaliya oo ku dhex jira waddan boqol milyana uma baahnin shirar qabaa'il uma baahnin wii halkaan soo dhigay waa shir qabiil iyo fikir qabiil iyo iyadoo la isku urursanayo jifa jiro arrintaas waan soo aragnay xanuunkeedii toddobaatan sana ugu dambeysayna wixii ummadda halka ishaa u yeelay iyada weeyaan shirka hadda aad ka hadlaysa waa lagu qabanayaa shirkaas boqolkiiba sagaashan dadka qabanaya dad deegaanka u dhashay maaha waa dad wadannada jaarka ka yimid weeyaan hayb ahaan dad dadkaas la hayb ah oo deegaanka degan way jiraan laakiin dadka hadda shirka adsaba imanaya boqolkiiba sagaashan waan xaqiijinay dad deegaanka u dhashay maaha shirkaas marka annaga nama khuseeyo deegaan ahaan shir annaga naloo qabanayo deegaankana wax ku saabsan lagu soo qaadayo uma arka anugu wixii ka soo baxaana wax xukuumaddana khuseeya ma noqonayo dadkuna dee wuu shiri karaa xaq buu leeyahay mar haddii leeyahay dimuqraadiyad baa yaa jirta kama duwanaa shir lagu qabtay lusaka iyo harare iyo johannesburg iyo mxuu ahaay luanda iyo anywhere adduunka meeshuu rabuu qofku ku shiri karaa looma diidi karo haddii ay jiraan dad deegaanka ka soo jeeda oo hayb ahaan uga qaybgelaya shirar noocaasa oo dad wadannada jaarka ka yimid ay qaybsanayaan waxaanu leenahay arrintaa ka fejignaada cawaaq xumay keenaysaa beelbeel loo shiraa meel nama gaarsiin aan ognahay ciddii markaa shir aan khusayn deegaanka ka qayb gasha ee deegaanka u dhalatay waxaan odhan karnaa waxay maaragtay jebisay shuruucdii u yaallay qawaaniintii u yaallay deegaanka iyadoo aan fasax ka haysan xukuumadda weliba marka arrintaasasaan u aragnaa maadaama maanta etoobiya qowmiyadadoo kala duwan iyagoo kala afa iyagoo kala diina magac qowmiyadeed ay kulligood ku urursanayaan anaguna maanta uma taag hayno shirar dir iyo shirar daarood iyo shirar hawiye iyo shirar waxaasi uma taag hayno waxaan u baahannahay shir soomaaliyeed inaan qabsanno shir soomaaliyeed oo dhammaan ummadda soomaaliyed ee deegaanka degta dadka deegaanka u dhashay weliba ma aha kuwa u hayb sheeganaya laakiin deegaanka aan u dhalanoo jaar ka imanaya kuwa kuwaas maaha shaqadooda maaha inay galaanna maaha taana xukuumadda koley federaalka waan kala hadli doonaa haddii aan la yidhaah yaan qabanaynaa hir ballaaran oo noocaas oo soomaaliyeed baa dhacaya oo ka dhici doona magaalada gudi muddo aan fogeyn wixii tabashooyina jira wixii talooyina jira halka halkeena odhan lahay kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafa maxamed cumar cagjar oo magaalada hargeysa ugu waramay wariyahayaga barkhad maxamuud kaariye halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington